hadda waad umahadsan tahay falastiin adiga iyo dhegeystayaasha v o a meel walba ay joogaan magaalada khartuum ee xarunta dalka suudanka la socotaba dibadbaxyo ayaa labadii beri ugu dambeysa ka jiray inkastoo dibadbaxu inta badan oo ka bilowday gobolada dalka sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka suudan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qeybo kamid ah waxyaalihii asaasigu ahaa ee dalka suudan qaali ay noqotay sida rootig oo kale sidoo kale waxaa aada iyo aada loo la-yahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha barabka koontaroolada shidaalka ugu galo oo dhibaatooyin fara badan ee gawaarida ay ku qabaan marka taas ayaa loo aaneynaya sababaha ugu waaweyn oo ay dibadbaxayaashu isugu soo baxeen marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eg mise way soo yaraanaysaa sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda
marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii lasoo dhaafa ka jiray gobolada dalka iyo weliba caasimada labadii beri ugu dambeysay ay ka dhacayeen waxaan isleeyahay maanta waa ay ka duwan yihiin banaanbaxayaashu sidii hore maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyina ay geysanayeen dadka mudaharaadka sameynayay iyagoo xitaa goobaha qaar ee dawladdu ay leedahay gubaya halka dadka qaarkiis xitaa isku dayayeen in wixii ay arkaan ka qaadan karaa balse maanta mudaharaadka qayb kamid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka suudan gaar ahaan caasimada ku yaala ee la yidhaahdo suuqa carabi inta badan dibadbaxayaashu wax dhibaata maysa geysanin in nadiif leh ayay waddada ku marayeen iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo
waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbedel dhinaca dhaqaalaha ah sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhegeysanayaan isbedelada madaxweynaha uu soo gudbiyey aragtiyo kala duwan ayaa ka imaaneysa hadalka madaxweynaha balse shacabka intiisii badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbedel dabaa oo la taaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono
sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqiyo kala duwanna ay kasoo saarayaan xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka
sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda ugu horeeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer suudan ay u baahan yihiin iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba waddooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan laakiin uusan ogolaan doonin cid allaale ciddii dhibaataynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay intaba marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwanna ay u noqon karto oo ay uga faa'iideysan karaan mucaaradka dowladda suudan in dibadbaxyadana ay ku lug lahaadaan qaybo ka mid ah inkastoo awoodooduna aada u xadidan tahay waxaa jirta in ardayda iskuullada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qeybgeli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaaladoo kale dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirta falastiinay magaaladu waa iska sideedii xaalku waa iska jawiga dhexe balse jaamacadaha inta badan ay ay dhigtaan muwaadiniinta reer suudan iyo weliba ajaaniibta ilaahay hadda ma caddo xilliga dib loo furayo laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare dalka suudan ayaa iclaamisay iyadoo eegeysa xaaladda imika oo dalku marayay duruufaha kala duwan ee dalka ka taagan ilaa amar dambe xaqad lagu sameeyey waxbarashada qeybeheeda kala duwanaa hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulintaba marka magaalada inteeda badan jawigeed waa uu degan yahay oo waxbarashadii waa la istaajiyay marka ma jirtaa magaalooyin horle oo uu banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar in uu kasoo gabagaboobayo mise meelihii uu ka bilowda weli ka socdaa
sida aan xogta ku helayo oo dadka qaarkii gobolada marka hore ay ka bilowdeen aan la xiriiray waxay ii sheegeen in sidii hore ay ay dhaato oo weliba qaybihii ay marka hore ka bilowdeen gobolada dalka ah in ay sii yaraanayso waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka suudan iyadoo qabanasahana uu yahay mid usii muuqda mid la xaliyey oo ay dowladdu ka gaartay go-aan adag islamarkaana ay ay muujisay in ay soo afjari karto